wasaaradda cadaalada iyo dastuurka puntland ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kusoo xirtay tababar ku saabsan garsoor dhaqameedka habraacyada xalinta khilaafaadka kaasoo socday muddo laba maalin ah tababarkan ayaa loo qabtay shaqaalaha xarunta garsoor dhaqameedka ee xarumaha gobolada puntland iyo iskuduwayaasha wasaaradda cadaalada ee gobolada iyadoo shaqaalaha la barayay habraacyada iyo xalinta khilaafaadka bulshada maxamed jeeri oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda cadaalada puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey tababarkan iyo ujeedada loo qabtay
waxaa inta badan lagu qaadaa dhigay ama lagu qaadaa dhigi doona hadduu rabbi idmo xarumaha garsoor dhaqameedka siday u shaqeeyaan habraacyada ay adeegsadaan marka ay shaqada ku jiraan iyo sidoo kale sida ay u maareeyaan kiisaska inta uu tababarkaas soconayo waxaa inta badan la falqeyn doonaa habraacyada kiisaska sida loo qabanayo kiisaska noocyada ay geli karaan kuwaysan geli karin kiisaska marka ay la bilaabo shuruudaha looga baahan yahay in laga go-aamiyo go-aanada lasoo saarayo waxyaabaha dhammaan xeerarkaasi iyo waa laga hadlay waxaa ujeeddo laga leeyahay in la tayeeyo xarumaha garsoor dhaqameedka si adeega xarumahani ay u noqdaan kuwa tayaysan oo ay laguna kasbado kalsoonida bulshada ayadoo waxa weeye adeegan uu yahay adeeg aad iyo aad bulshada ugu dhow oo lacag la-aana bilaash ah ayna heli karaan bulshada qeybaheeda kala duwan hadday noqoto bulshada tabarta yar iyo kuwa barakacayaasha iyo waxa weeye qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuu u adeegaa inta badan xarumaha garsoor dhaqameedka guud ahaan dhammaan bulshada reer puntland si gaarna wuxuu ka howlgalaa sagaal xarumood oo ku kala yaalla sideed degmo oo puntland ka mid ah tababarkani ujeeddada laga leeyahay waa in marka koowaad la tayeeyo aqoonta iyo kartida howlwadeennada isuduwayaasha gobollada iyo dhammaan culummada iyo cuqaasha ka shaqaynayo sidoo kale waxaa laga rabaa in habraaca warbixinta ay usoo gudbinayaan iyo qaabkay bulshada ugu adeegayaan inay noqoto mid macnaa waxaa weeye casriya lana jaan qaadi karto qaar ka mid a shaqaalihii ka qayb galay tababarka ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iidaysteen labadii maalin ee tababarka sheekh ibraahim cabdi samantar ka tirsan degmada dhahar gobolka highland ee ka shaqeeya garsoor dhaqameedka waxaanu aada u mahadinaynaa garsoorka iyo yeeridda iyo tababarka naloo ku qabtay gobolka bari degmada boosaaso aada baan ugu mahadinaynaa waxaanu aanu kaga faa'iidaynaa arrimo badan oo bulshada iyo annagaba danoo ah barnaamijka si uu socon lahaa siaan u wadi lahayn waxyaabaha aadka ah oo aanu ka faa'iidnay waxaa ka mid ah garsoor dhaqameedkan inaanu naloo jilciyo oo naloo nala fahamsiiye aad si daqaa'iq ah qaabkii annagoo awalba ka shaqayn jiray ee aanu noogu fududaan lahaayeen wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka puntland ayaa waddo dadaallo kor loogu qaadayo aqoonta iyo tayada shaqaalaha ka howlgala xarumaha garsoorka puntland iyadoo la kordhiyey tababarada la siinayo shaqaalaha garsoorka si loo helo garsoor cadaalad ah oo u adeega bulshada puntland